washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ugu talagalnay dabaaldega sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka oo maanta curtay barnaamijkan waxaa inala socodsiinaya cashe ibraahim aadan cashacuud iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
sanad wanaagsan iyo kulanti wanaagsan ah dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan barnaamijkan waxa uu fursad siinayaa dhegaystayaasha v o e da ee ku sugan daafaha caalamka in ay fariimahooda sanadka cusub isugu gudbiyaan halkan waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashucuud oo idin leh sanad wanaagsan mar kale waa tahay caasha bal aan dhegaystaha ugu horeeya ee barnaamijka siino fursadda anigu waxaan deganahay gottenburg sweden magacayga saddexaa waa ubax daahir cismaan sanadkan runtii wax badan baan rajaynayaa oo ay ugu horeyso inaan soo gabagabeeyo dugsiga sare hadduu ilaahay ka raalli noqdo sidoo kale markii aan dabcan lix bilood ayaa iiga dhiman kadibna waxaan rajaynaya insha allah inaan shaqeeyo waxyaaba badan baan rajaynaya laakiin waxa ugu muhiimsan waa labadaas qodob hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka ubax sanado badanaad soo martay maasha allah sanadkanna nabadii caafimaad uu kuugu dhammaaday dal shishe ayaad joogtaa dalkii waad ka soo maqan tahay bal waxaad qiyaastaa sanadka laba kun saddex iyo labaatan oo kuugu dhashay waddan reer galbeeda oo yuruba oo qaboobo badan uu ka jiro dhaqamo badan ood ku soo nooleed aanay ka jirin deriskii aad la soo nooleed aanay joogin bal waxaad qiyaastaa sanadihii hore ee kuugu dhashay dalka iyo sanadkan oo aad joogtay sweden haddii aan isbarbardhig ku sameeyo dee wadankii markii aan ku noolaa waa wadankii hooyo runtii aad buu uga duwan yahay waayo wadankii sidaad sheegtaba waxaad helaysay ehel walaal waarid baad helaysay laakiin kan ma helaysid oo waxaad la nooshahay waa dad aadan ku dhaqan ahayn oo aadan ku diin ahayn oo aadan ku af ahayn oo runtii aad u baahan tahay inaad wajahdo oo xaaladaas sidaad uga bixi lahayd aad ku fakerto marka sanadkaanu dabcan wuxuu iila mid noqon doonaa sanado kale oo ka horeeyey oo aan wadankan iigu soo galay intaan wadankan joogay wuuna iiga duwan yahay wadankaygii marka loo fiiriyo runtii caashe ciiday
ubax waa nuur waxaan jeclaan lahaa inaan kuweydiiyo waxaa sheegtay in maaragtay himilooyinkaada iyo ahdaafta sanadkan cusub labada kun saddex iyo labaatanka ay ka mid yihiin inaad ka qalin jibiso dugsiga sare marka waxaan filayaa inaad hooyo tahay marka sidee isugu keentaa xaggaas maarata dugsigii sare maadooyinkiisana ay badan yihiin iyo noloshii hooyanimada iyo shaqooyinka wallaahi nuur walaal aad baad u mahadsan tahay waa arrin aad u adag waaye waxaan kusoo jiray ilaa iyo maaragtay toddobadii sano u dambeysay dugsi hoosaan kasoo bilaabo waa kusoo dhameeyey dugsigii sare ayaan hadda wadaa runtiina ilmaha halkan ku dhalay waana iisii dheertoo xataa xaajigaygu ma joogo oo wadankiibuu jiraa dee dabcan hooyadii wadankaa ku noolo hooyo keligeeda ayaad dareemi karta runtii culayska ay leedahay laakiin haddana waxaa ku qasban tahay maadaama wadankii aad imaatay inaad maaragtay wajahdo oo soomaalida waxay ku mahmaadaa meelo siday u taalla ayaa loola yaalaa dabcan duruufta aan ku suganahay keligay ima hayso oo dad badan baa ila mid eh hooyooyin badan oo qurbaha jooga ila mid eh laakiin waxaan jeclahay yacni dhanka positiveka inaan kaga faa'iidaysto runtii culays kasta oo isoo mara culaysku dhammaad iyo bilaa buu leeyahay ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo mid wanaag iigu dhammaado anigii intay la midka ahba aamiin ubaxay dad badan baa laga yaabaa oo ku yaqaana saaxiibadii xaafadda ehelkii qaraabadii oo dalkii jooga iyo kuwan xitaa kula jooga waddanka sweden maxaad jeclaan lahayd inay kugula madadaashadaan sanadkan cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka heesaad usoo xuli lahayd ama waxyaabo kale aad jeclaan lahayd inay kugula madadaashadaan oo aad noo soo qaban lahayd ma jirtaa ama aad jeclaan lahayd inaan kuu cayaarno aada iyo aad runtii waxaan jeclahay inaan maaragtay u xulo heestii beledweyn ee u qaada fanaanka fanaanka codka khalaasigaale xasan aadan samater runtii waan jeclahay heestaas meesha lagu qaadayo halka ay kasoo jeedo waxaana jeclahay inaa maaragtay inta aniga saaxiibaday waaridkayga ehelkayga oo maaragtay sanadkan cusub ay igula soo dhaweeyaan waxaana jeclahay si gaara ula salaamaya reer beledweyn runtii xashe iyo nuur aad baad u mahadsantihiin waaya intaadan ka bixin nuur ukaadi anaa kusoo booday intaadan ka bixin heesta beledweyn way dheer tahay waa shan iyo toban daqiiqo marka dabcan gebi ahaan ma wada saari karno oo waaba kala bar ka mid a barnaamijkii oo dhan laakiin qayb ka mid a heestaasi oo aad jeclaan lahayd si gaar aad u xusi lahayd ma jirta haddii xataa aad carabka ku dhufan karto runtii waxaan jeclahay ina ii saartaan ereyada ay ka mid yihiin yani runtii horta heesaas kuma fiicno laakiin heestaas waxa waaye xasuus bay igu leedahay waayo beydkii aan ku dhashay ayaa heestaas maaratay maarata laga sameeyey marka uu leeyahay yani taliyo baaso ba-anoo warmooga oo yani aan ballantiiba ogeyn markuu gabadha la ballanma abwaanka ilaahay hau naxariisto adraawi marka ereyadaas yarab baan jeclahay runtii way dheertahay wayna maarata hataa musigeeda way kala gedisan tahay marka meesha yarta gabadha oo maaragtay timaha dheer oo baal barkanaysa baal baalna hoganaysa ayaan jeclaan lahaa maasha allah iyo qaybtan uu leeyahay sawtaliye baano warmooga balantii ma beenayn waa tahay ubax sanad wanaagsan ayaan ku leenahay hees maaragtay cajiibana waa soo xulatay dhegeystayaashana waxaan jecelnahay inay iigana ka heli doonaan aada iyo aada umahadsantahi runtii aada umahadsantahi horta marka koowaad waktiga haysiiseen waa inkaga mahad celinayaa bahda v o ed oo dhan anaa ayaan uga mahad celinayaa waxaan heestaa u xushay waxaa kamida runtii wadanka wakti badan baan ka maqanahay marka xiloho badan baa igu jiro oo wadankaygii runtii xanuun badan oo qurbuhu leeyahana waan arkay iyo cidlo badan marka sidaa darteed ayaan u xushay aad iyo aad baadna u mahadsantihiin sanad wanaagsan marka aad baad u mahadsan tahay sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bayb go-aygi sow bayb go-aygi layguma bishaaray sawbayid go-aygii sawbayid go-aygii layguma bishaaray maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran waabesteeyo socod beegsan maaye naabaashacaawo baxnaansha maan oran waabesteeyo socod beegsan maaye naabaashacaawo baxnaansha maan oran sow taliye baaso baano warmooge saydi ma beenayn sawtali baaso baano warmooge daydi ma beenay sawbadiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule anabaalkamaan korin sawbadiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule anabaalkamaan korin baraaq nuglaanti balaa lagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno holyow daraadii soo baraaq nuglaanti balaa lagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno dirimay xumaato batroolka daato kawada bukoodo kan waaya maan oran dirimay xumaato batroolka daato kawada bukoodo kan waaya maan oran sowberiga waagiyo barqa kulu dhexdoodii sowberiga waagiyo barqa kulu dhexdoodii geed baaxad weyno dereriyo ballaaro beled weynku caano dayidaaqda baaro biligdheer hirkiisi ma biidaansanayno bulxankiisa yeediyo ma maqlaynin baaqii dabaaro biligdheer hirkiisi ma biidaansanayno bulxankiisa yeediyo ma maqlaynin baaqi
balad weyn hees aan duugoobin oo aan daxalaysan allah u naxariisto abwaan hadraawi oo heesta sameeyey iyo abwaan cabdikariin faarax jiir oo laxanka saaray codkii xasan aadan samatar waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen asalaamu calaykum magacaygu waa sayd cumar xaaji muuse cadow waxaanu ku suganahay waddanka angola magaaladiisa caasimadda ee luanda sayd cumar waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsan oo wacan walaal meeqa sano ayaad ku nooshahay magaalada luanda ee waddanka angola waxaan ku noolahay siddeed sano waayahay marka dadka soomaalida ah ee aanan angola aqoonin u faahfaahi angola soomaalida ku nool iyo sanadka lasoo dhaafay iyo sanadkanba wuxuu kaga dhigan yahay run ahaantii dadka inta badan soomaalida angola haddii aad dhahdo waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u fahmin juqraafi ahaan meeshay ku taalo iyo magacaasba inta badan kugu soo celinayaan su-aalla baad ka soo celinaya lakin angola waa waddan afrikaan ah waxauna dhacaa galbeedka qaaradda africa waxauna xuduud la leeyahay waddamada congo kongada weyn konga dimuqraatiga wuxuu kaloola leeyahay xuduud waddanka zambia iyo sidoo kale waddanka namibia angola soomaalidu aaday ugu yar tahay beri ay sidaan xoogaa ka yaro badnaayeen laakiin haatan waddanka xoogaa isbedelay sicir bara iyo arrimo kaleo dhaqaaloo dhacay waddanka xoogaa soomaalida aad ay ugu yaraatay qaar kasii tahriibay iyo qaar waddankii dib ugu laabtay waa waddan iska degan run ahaantii markii loo fiirsho waddamada kale afrikaanta ah sida waddanka inoo dhow koonfur africa ee soomaalida ku dhiban tahay soomaalida dhibka koonfur africa oo kale kama jiro dadka waddankan waa dad iska ganacsada inta badan ganacsi ku leeyihiin mana ahan waddan waxbarasho waxbarasho soomaalida u imaado laakiin waa waddan ganacsi ganacsiyaa loo imaadaa waa tahay sanad wanaagsan ayaan mar kale ku leenahay sayid cumar bal sanadkan cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka ilaahay mid kheyr qaba ha nooga dhigo bal waxyaabaha jeclaan lahayd in dadku kula maqlaan ama haddii ay jiraan dad ehela asxaaba qaraaba waad salaami lahayd iyo waxyaabahaad kula madadaashan lahayd sanadkan sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka inuu inooga duwanaado sanadkii hadda ina dhaafay waxoogaa aad iyo aad u rabsho badnaa u dhibaato badnaa waayo wuxuu ahaa sanadkii sanad doorashadeedkii waddanka dowladda la dooranayey oo madaxweynaha waddanka haddeertaan haysto shantii sanana haystay mar labaad dib loo dooranayey waddanka sanadka hadda lasoo dhaafaya aad iyo aad u rabsho badnaa una dhibaato badnaa marka sanadkan soo socda waxaan ka rajeynayna inuu tii hore inooga duwanaado insha allah waxaan salaamayaa dhammaan ehelkeyga dhammaan inta magacayga iyo muuqaalkayga taqaano meel kastay joogaanba waxaan salaamayaa walaalahayga bishaare muusaxiife iyo farxiin muusaxiife ilyaas muusaxiife dhammaan reer muusaxiife oo dhan waxaan salaamayaa areertay aamine sheekh maxamuud sidoo kale caruurteeda dhammaan waxaan kaloo salaamayaa gabadhaan adeerkaan u ahay basiimo xaaji muusaxiifiyona aan aad iyo aad sanadkan u rajaynayo guul wacan insha allah iyo dhammaan inta magacii muuqaalkii taqaano waa salaamaya
ilaahay hakaa dhigo adahogoldaayisiyo habandhalaadu barwaaqale waan ku haybinayene ilaahay hakaa dhigo adahogoldaayisiyo habandhalaadu barwaaqale nimcala hadhsan dooniyo awalagu
magacaygu waa ayub nur maxamuud waxaan joogaa sad sugaan jubba daadiyayaasha barnaamijka aad baa idiin salaamay
waa tahay waddanka koonfur suudaan aad joogtaa waa waddan weli xaaladiisa ay iska kufaakacayso bal sanadka cusub iyo qaabka uu kuugu dhashay iyo waxyaabaha aad filaysa iyo sida waddanka gudihiisaba sanadka cusub looga soo dhaweynayo waddankan aisha sud sudan waxaa jooga soomaali aad u fara badan oo gaaraya ilaa iyo shan iyo toban kun oo muwaadiniin ah sanadkan si wanaagsan ayuu ugu bilowday si wanaagsan ayuuna ugu dhammaan doonaa haddii ilaah yidhaa soomaalida inta ku dhaqan guud ahaantooda waxay u wada badan yihiin ganacsato ku kala firiirsan gobollada dalkan sanad wanaagsan south sudan colaado ayaa laga sheegaa meelaha ugu colaadaha badan ayuu ka mid yahay bariga africa marka sidee idiin saamaysaa colaadahaas maaragtay qabaalka udhexeeya iyo kuwa siyaasadeed
walaal waddankan south sudan soomaalida aadka ugu dhaqan ee ganacsatada ah waxaa soo food saaraa mararka qaar colaado u dhexeeya qabaa'ilada waddankan iyo kooxaha dowladda kasoo horjeeda si kale haddii loo eegana waxaa jira waddankan fatahaado sanadkiiba mar dhaca ama laba jeer dhaca ee saameeya ganacsatada ku dhaqan gobollada sida deegaanada waaw yey iyo deegaano badan oo waddankan ah oo ee uu maro webiga buluugga ah marka markii loo eego soomaalida ganacsatada ee ku dhaqan deegaanadan jubba aad ayay xaaladooda wanaagsan tahay ma jirto xaalado amni darro ama xaalado kale soo wajaha marka laga reebo cabashooyin gooni gooni ah oo ay mararka qaar ka tabanayaan hay-adaha canshuuraha oo mararka qaar aad sare ugu qaada dhaqaalaha laga qaado soomaalida ganacsatada
adigoo ka faa'iidaysanaya ayub sanadka cusub laba kun saddex iyo labaatan iyo barnaamijkan gaarka v o a da ugu tala gashay dhegeystayaasheeda jooga caalamka daafihiisa kala duwan yaad jeclaan lahayd inaad salaanto maxaadse jeclaan lahayd in aad tidhaahdo dadka soomaalida ku dhegeysanaya ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa safiirka soomaaliya ee waddankan south sudan jubba cabdixakiin xaaji cumar camey iyo howlwadanada howlwadanada safaaraddan oo howl iyo xil weyn iska saaray si gaara waxaan sareen hawada ugu marinayaa saaxiibadeeda ganacsatada ah ee jubba jooga khaasatan deegaanka koyon koyon lagu magacaabo aad baan u wada salaamayaa dhammaantood adigaa mudan sanad wanaagsan mar kale ha idiin wacnaado wanaagsantiin dhegeysto kale ayaa khad ku jira caasha hadda oo maaragtay african naga soo wacay magacaaga ku bilow walaal iyo halka aad joogto aad ba mahadsantihiin magacaygu waa cabdisamed axmed oo ku nool dalka uganda aad ba mahadsan tihiin waana ku dhowahay barnaamijka v o a ee senator cabdisamed sanad wanaagsan ayaan ku leenahay mar kale marka soomaali badan ayaa ku nool uganda marka ma min maaragtay soomaalidaasaad ka mid tahay dabcan marka ma waxbarasha u joogtaa ma maaragtay iska degan tahay bal noo faahfaahi
aniga shaksiyan wadankan waa ku noolahay qaxootiga ayaan ka diiwaan gashanahay islamarkaana dabcan wax waa baran jiray laakiin hadda wax ma barto oo waa wadan dabcan soomaali badan ku nooshaho siyaabo kala duwan ugu nool yihiin sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka maxaad jeclaan lahayd soomaalida ku dhegaysanaysa ehel qaraabo saaxiibo meel kastoo caalamka ka joogaan
dabcan soomaalida na dhegaysanaysa waxaan leeyahay sanadka sanadka sakhayr beni rajeynaya annaga halka wuxuu noogu dhashay dhibaatooyin badan oo sanadka hadda dhammaanaya laba kun labaatan iyo laba dhammaadkiisa waxaa si weyn noo saameeyey xanuunka tusaale ahaan ebola hore coronavirus baa u jiray taasina waxay caqabad ku noqotay nolosha dad badan oo qaxooti ah ama arday ama ganacsato soomaaliyeed oo waddankan ku noolaa dabcan waxaan rajaynaynaa nolol tii hore ka duwan oo sanad dhibaatooyin badan aanaanu marin in uu noo noqdo iyo guud ahaan dunidaba waa mahadsan tahay dhankii heesaha ma jiraan maaragtay ama ma jirtaa hees aada niyadda ku hayso oo aada jeclaan lahayd in dhegeystayaasha aada usoo qabato oo annana aan halkan ka ciyaarno
exactly waxaan jeclaan lahaa heestii shay mire dacar ee ahayd bini aadan baan ahay bashar kulamidaan ahay really waxaan jeclahay heesaha ee qadiimiga ah een abwaan ee fannaankana si weyn baan codkiisa u
bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa burtidaaloodu buraaniyo hadabtimu ergaabo iyo badan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan فليدون بوحان وبغد أوبا إذا أنا هيبكى سعود مكيبا تليسري إلى نيل أنت ليبحنا عن كريوان bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahamaane barbarkaagayda gaabo
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaaldega sanadkan cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka haatanna dhegaysto kale ayaa khadka ku jira walaal xaggee joogtaa adigoo ku bilaabaya magacaaga waa mahadsan tahay nuur nuur bukhaari magacaygu waa liibaan maxamuud cabdijabaar liibaan qaran ama liibaan carays waxaan joogaa muqdisho waa dhegaystihii ugu horreeyey ee magaalada muqdisho nagala soo hadla liibaan sanad wanaagsan wanaagsan sanadkan sanad loo loo ahayo allah nooga dhigo sanadka hadda soo dhammaadoo kaleeto waxyaabo badan oo macnaha layaab leh oon macnaha aan aragnay oo ani ahaan iskii bedelay xilliyada timeka oo kaleeto oo jiro inaan macnaha la wadaago voa dadka waxay fiiriyaan time waqtiyada oo macnaha oo kaleeto xilliyada ee shaqada aadayan oo kaleeto xilliga quraacanayan oo kaleeto ani laakiin family ahaan ama shaksi ahaan taas way iga duwan tahay sababtoo ah waxay iga duwan tahay inaan fiiriyo xilligii timeka quraacdoo kaleeto subaxdii maxayd xilliga shaqadoo kale in aan time ka dhigto diyaaradda hawada maraysoo kaleeto xilliga soo maraysa aan quraacno mid kale hadday soo marto oo maxay ahayd aan shaqada kale aadno ilmaha dugsiga aadaan jadwal noocaasaan u degsan ilmihii ee dhaan xitaa diyaaradda waa soo socota dugsigii waa la gaaray midaa dhaaftay iyadoo qiici jiidaysa cashada qoraxda waa ka kacani dugsiga aaday ku leedahay gabar yaroo dhale oo carare anigana waa carara waa leeyahay subaxda labiyi toban barfiyaa markay soo galayso sidaa soo marto maxay tahay v o a waa xilligiisa hawaahayaag markay dhehaysa oo kale midaa soo marto waa kala cararnaa marka qof walba shaqadii dugsigaa loo kala cararaa marka diyaaradina way soo mareen marka waayahay marka markaas ilaa illigii time bay noo noqotay waayo ugu dambeyntii eh, ma jirtaa eh, hees aad jeceshahay oo aad maaragtay codsanayso oo dhegeystayaashana ay kula dhegeysan karaan hees aad u jeclaha waa jirtaa alla yarxama raaximiin waxaan jeclaan lahay inaan dalbado een, yaxya heestii allah u naxariistay fanaanka weynaay een, allah godka u nooriye cabdi tahliil warsame heestii yaxyax insha allahu inaa dadka soomaaliyeed meel kasii joogaan ee ugu dhegeystaan ay kula raaxaystaan sanadka cusub awgeed yaxyax iyo xishood baa igu yurursadaayo kacayrigu iyo to'ay baa ii yeeranaaye iyo ugaadhaan xeryahaw yagleela iyo ugaadhaan xeryahaw yagleela yaca iyo atoora anyamaarugdaata yaca iyo atoora anyamaarugdaata yuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana meeshide yuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana meeshe sibidii la yaabtaa la yaabtaa sibidii la yaabtaa la yaabtaa la yaabtaa la yaabtaa yumbaadi gelis sideed iila yaabtaa yoombaad gelise allah u naxariisto fanaanka cabdi tahliil warsame dhegaystaha soo dalbaday heesta iyo dhegaystayaasha kaleba waxaan filayaa inay intaas kaga filan tahay heesta yaxyax iyo xishood baa igu yuurursaday weli waxaan bartanka ugu jirnaa barnaamijkan ugu talagalnay sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa muddo soddon sano ka badan ku nool qaxooti soomaali ah oo qaarkood ay carruurtii ay ku dhaleen ay caruuro kusii dhaleen bal aan qadar idiin kala dhex baxno wariyaha v o e-da ee xeryaha dhadhaab axmed cabdilaahi jaamac sanad wanaagsan waxaan ku suganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer qaar ka mid a dadka ku nool xerada xagardheer ayaan rabaa inaan la hadlo waxaan ku bilaabayaa gabadhan magacaaga magacayga saddexan waayaan maxamed cali ayaa sanad wanaagsan laba kun saddex iyo labaatan baa inoo bishay ee meeqa sano oo kan ka horreeyey ayaad ku soo dhaweysay xeryaha qaxootiga waxaan imaaday xagardheer labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa haddaan joogaa sanad walbana wuu iigu dhalanaa wuu iigu dhammaanaa Ee, sanadkan cusub muxuu kaaga dhigan yahay maxay si yihiin qorshayaashaada sanadka cusub sanadkan cusub waxaan jecelnahay inuu sanadyadii hore uu nooga fiicnaado uu nooga wanaagsanaado caqabad badanaan kala soo kulannay sanadyadii hore marka waxaan rabnaa sanadkan sanad wanaagsan oo wacan oo lagu baraaro oo lagu reesto inuu noo noqdo waa gartay yaad salaamaysaa sanadka cusub dartiisa waxaan salaamayaa dhammaan soomaali maxamed inta muuqaygii magacayga taqaano khaasatan waxaan salaamayaa walaashay faadu maxamed cali oo joogta nairobi waxaan salaamayaa walaalkay axmed maxamed cali oo jooga ameeriko dhammaan inta i taqaano oo dhan sanad wanaagsan sanad la mid ah oo wacan oo wanaagsan ninkana waxaan la hadlayaa ninkan odayga magacaaga saddexanigu bilow anigoo layihahda maxamed cabdilaahi ducaale oo ku magac dheer suldaanka oo xagareer magaalo layihahda xagareer jooga aad baa umahadsan tahay sanad wanaagsan laba kun iyo saddex iyo labaatanka inoo bishay Ee, marka hore meeqa sanaa kusoo dhaweysay xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga waxaan kusoo dhaweeyey toban sano oo hore sanadkanna insha allah waa soo dhaweynaynaa ilaahayna khayrkiisa hana siiyo iyo dheeftiisaba sanad waliba hoodadiisa iyo iyo barwaaqadiisa wataa marka nimcadiisa waa sanadkan insha allah alla nagama qadino waa noo bilaaba maxaa sanadkan ee, rajaynaysaa qorshayaashaada sanadka cusub maxay yihiin sanadka cusub waxaan rajeynayaa qorshaha ilaahay inuu meel buu yaalla kii alle waa meel laakiin kii aniga aan rajeynaya waxa weeye sanadka cusub inaan xerada qaxootiga ka baxo meel un aan uga baxo oo aan hadii la yidhahdo danahayga aan ka gaadhay aan muddada sana iyo tobanka sana usoo usoo samriyey waa gartay yaad salaamaysaa fursaddan ay ku siisay v o eeda darteed yaad talkeena ka salaam waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed madaxweynaha ka kenya ka soomaaliya dhammaan dalka aanu joognay maga- aanu nagu soo dhaweeyey qaxootiga laftiisa dadkiisa iyo ummaddiisaba aad baan usoo dhaweynaya waana salaamayaa soomaali weyn meelay jirtaba waa salaamaya ha noolaatana waa leeyahay walaal axmedow magacayga waa yaasmiin cali xasan oo ku nool xerada xagadheer yasmin sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka hadda inoo bishay meeqa sano oo ka horreeya aad xa- yaa xagadheer kugu dhashay ee kusoo dhaweysa hooyaday aniga aabahey nineteen ninety one kay soo galeen anigaa liigu dhalay aniga shan cunugaan kusii dhalay walaahi weligeenna wax maxaa dhihi jirata oo nabadaas iyo nabadgelyadaas iyo caafimaadkaas ma ogiyo wax oo caqabad kaleeto aan kala kulanno ma jirto waa gartay sanadkan cusub muxuu yasmin kaaga dhigan yahay maxay se yihiin qorshayaashaada sanadka cusub wallaahi sanadkan horta sanad walbo suu ilaahay ku keena unbay tahay sanadkaana cusub suu ilaahay ka dhigo unbaan rajaynaynaa sanadka cusub dartiiyaad halka ka salaamaysaa saxaab qaraabo saaxiib wallaahi waxaan salaamayaa abo soomaali maxamed meel walba ay joogaan inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano Ee, haddana waxaan la hadlayaa yakan dhallinyarada ah ee walaal soo dhawow magacaaga oo saddexan sanad wanaagsan magacaygu waa siciid cabdirashiid diiriye meeqa sano oo ka horreeyey sanadkan inoo dhashay oo laba kun saddex iyo labaatanka ayaa kuugu dhashay xeryaha qaxootiga dhadhaab Eh, ku dhowaad sanadkani waxaa igu dhashay ilaa iyo labaatan sano because inta waan ku dhashay waan ku koray ilaa iyo harka haddana waan kusoo noolahay intaan waan ku noolahay sanado kan kuwan ka badan oo ka horreeyana waa iigu dhasheen sida hadda uu kan iigu dhashay oo kale insha allah waxyaabo badanna way iska qiim bedeli doonaan saan rajeynayn insha allah sanadkan cusub ee muxuu kaaga dhigan yahay ee maxayse yihiin qorshayaashaada sanadka cusub runaaantii qorshayaasha sanadka cusub way badan yihiin waa sida inaad inaan jaamacadda aado oon wax barto iyo inaan dalka dibaddiisa aan wax kusoo bartaan rajeynaya insha allah fursaddan ay ku siisay v o eeda oo sanadka cusub dartiis yaarta inaa salaanto waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtayda anigoo aanan kala qaadaynin iyo ummadda islaamka ah meel kastoo ay joogaan dhammaantoodba sidoo kalena waxaan salaamayaa waalidiinteyda si khaasa weliba Een, waan ku mahadsantihiin maadaama aad siiseen waxaan ugu dambaysiinayaa salaanta een, v o a oo isiisay fursad aan ku salaamo dadkayga kulana wadaago fikradeyda insha allah waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsan oo wacan insha allah haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heestani dabacsan oo ay ku wada luuqaynayaan maxamed biike iyo ugbaad aragsan
saddexuuban cayn xaqiiqada madii xubintii kasaba qurux lagu xameen loo xambaarsan xubintiisa hadal xarafseegiyo حور العين حقيقة دمتي حبتي كسبة وروح لقو حنين لو حنتوب شيء أحبتي هذا أحرف ساقي xushadiyo midii xadaf lugta wacan ku xangaabane xaragadaas uran ku xijaabane حوالينا دمر حقليدي يا تقن حرير
asalaamu calaykum magacayga waa firdoosa aadan idriis waxaan ku noolahay xagada xagadheera xagadheera waxaan joogaa aan ku suganahay muddo adiyo toban sano ku dhowaad alxamdulilah waxaan rajaynaynaa bashbashii barwaaqi inuu noogu dhasho sanadka cusub maasha allah wallaahi hamigayga lama soo koobi karo waxyaabaha aan ka damacsanahay niyad ahaanteedana wax la soo koobi kara maahan insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa si wacan inuu noogu dhammaado yaad salaamaysaa sanadka cusub awgiis waxaan salaamayaa saaxiibaday abshiro waxaan salaamayaa caruurteyda maxamed carafaad sumaya cabdikaafi siciid jaamac waxaa kaloo salaamayaa cabdilatiif cabdikaafi siciid jaamac dhammaan ehelada iyo qaraabada waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsan oo wacan magacaaga sahre cabdi maxamed alidhaa waxaan jooga labaatan iyo shan sanaan jooga xagardheer weliya meel uma dhaafin waxaan jeclahay horumar inaan gaaro meesha ilaahay ii qorana aan rajaynan inaan gaaro waxay muslimiinta meel walba ay joogaan aan salaamaya si gaara waxaan salaamaya walaalihay cambiyo xaliimo cadeey saynab waxaan salaamaya sacdiyo dhool mahad faarax farxaan halka la dhahaa walaalihay aan salaamaya iyagana muslimiinta dhammaan adiga khaas ahaan aan ku salaamaya aye sanad wanaagsan saare wanaagsan oo wacan ah iminkana waxaan la hadlayaa mid ka mid ah fanaaniinta xerada xagardheer ee soo dhowa cabdullaahi magacaago saddex niga bilow cabdullaahi weheliye canshuur sanad wanaagsan laba kun saddex iyo labaatan baa inoo bishay meeqa sano oo kan ka horreeyay ayaad kusoo dhaweysay xiliga qaxootiga oo halka ugu bishay
sanadka shan iyo tobanaad baan joogaa insha allahu kheyr baana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo nabadna ilaahay waa nagu siiyey sanadkan hoodii nasiib midka ilaahay nooga dhigay inuu noqdo dalkeenuna uu nabad ku noqdo meel walba oo aan joogno ilaahay nagu nabad yeelo kii horeetana ilaahay annaga uu nabad buu nagu siiyey laakiin dad badan baa nabaddaas nala wada qabin waxaan salaamayaa marka ugu horraysa oo dunida iigu qaalisan hooyaday macaan xaawe yuusuf gabdhahayga khatre iyo fartuun wiilkayga maxamed amiin iyo hooyadiis xamdi odayga dhalay xamdi waan salaamayaa oo saaxiibkay ah marna aabbahay ah aaba maxamed rashid asagana waa salaamayaa hooyo qamar sidoo kale waa salaamayaa walaashay farxiyo walaashay shukri walaashay faadumo dhammaan carruurtaan abtiga u ahay sanadka cusub aawadii maxaad rabtaa bulshada inaad usoo gudbiso maadaama aad nin fanaan tahay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa hees aan aad u jeclahay inaan maaragtay heestaas aan meesha ka tuuro allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi sanad wanaagsan mar kale waxaan dib idinku celinayaa caasho cuud iyo nuur bukhaari oo ku sugan stuudiyaha v o a ee magaalada washington mahadsanid axmed sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan waxaan allah subxaana watacaala ka rajaynaynaa inuu nooga dhigo sanad khayr leh iyo kan ugu guulaha badan nolosheenna kulla caam wa antum bikhayr meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay dabaaldegga sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur mar kale ayaan idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan allaha nooga dhigo mid khayr leh oo barakaysan bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo
ilaahay ha kaa dhigo arshamo oldaansiyo habeen dhalad barwaaqale nimca la hadhsan dooniyo awelagu hasiyale nimca la hadhsan dooniyo awelagu hasiyale noo hagaageen dhaqaalaha waydiiday noo hagaageen dhaqaalaha waydiiday noo hagaageen noqolaha waydiiday noqolaha waydiiday noo hagaageen noqolaha waydiiday
barnaamijkaasi dhegaystayaal gaarka ah waxaa si wada jira halkaan nooga soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo casho ibraahim aadan casho cuud waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a sanad wanaagsan galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal